madaxweynaha maraykanka joe biden ayaa martiqaad qaran oo rasmi ah ku qaabili doona madaxweynaha kenya william ruto sideed iyo labaatanka bishani may william ruto waxa uu noqon doonaa madaxweynihii ugu horreeyey ee afrikaan ah oo khudbad ka horjeediya golaha koongareska ee maraykanka tan iyo markii ay siddeed iyo toban sano ka hor ka khudbadaysay madaxweynihii hore ee liberia ellen johnson serlef sidoo kale nelson mandela ayaa khudbad ka jeediyey sagaashameeyadii arrintan ayay falanqeeyayaasha siyaasaddu sheegeen in ay muujinayso muhiimadda istiraatiijiyadeed ee uu maraykanku saaray xidhiirka ula leeyahay kenya iyo guud ahaan afrika madaxweyne ruuto ayaa dhankiisa uga dan leh booqashadan inuu ku xoojiyo xiriirka dhaqaale iyo midka diblomaasiyadeed ee uu la wadaago maraykanka socdaalka madaxweynaha kenya ayaa kusoo beegmaya iyadoo maraykanku uu dib u qiimeyn ku sameynayo joogitaankiisa militari ee africa iyada oo ruushku uu isku ballaariyey dalal ay ka mid yihiin niger jad mali iyo burkina faso sidaa uu faahfaahinayo maxamed cali biixi oo ah suxufi ka faallooda arrimaha caalamiga ah fadhigiisuna uu yahay magaalada nairobi booqashada uu madaxweynaha kenya william ruuto uu ku tegayo maraykanka waxay u muuqataa uun inay qayb ka tahay tartankii washington iyo weliba moscow ee qaaradda afrika waxaana muuqatay in maraykanku beryihii u dambeeyey uu dareemayey cabsi ah in wadamada waaweyn gaar ahaan ruushku uu imika u jahaysanayo qaaraddaas sidaa darteed ayaa maamulka madaxweyne baiden uu dib u qaabeeyey siyaasadiisii iyo weliba wada shaqayntii uu la lahaa qaaradda afrika marka booqashadani waa iskuday kale oo maraykanku ku doonayo si loo yareeyo galaagalka ruushka ee qaaradda afrika su-aashan la xidhiidha ruushku ma buuxin karaa kaalinta maraykanka ee qaaradda afrika waxay ila tahay waa mid u baahan wakti laakiin waxaa muuqata in maraykanka saameyntiisii iyo weliba joogitaankii uu ku lahaa qaaradda afrika gaar ahaan galbeedka ayse sii dhimayso iyadoo oo la ogyahay wadamadaasi beryihii u dambeeyey inuu ka dhacay isbedel siyaasadeed oo ay xukunka la wareegeen kooxa militariya oo markii dambena gacansaar la yeeshay ruushka ama halkaa u jajeedhsaday taasoo walaac weyn ku abuurtay maraykanka waana waxyaabihii ee keenay inuu dib u dhigo kabixitaankiisii nature dhinaca kalena arrimahani waxay sii xoojinayaan iyadoo beryihii u dambeysay uu maraykanku mas-uuliyiinta u sarreysa marka la eego madaxweyne ku-xigeenka harris iyo weliba wasiirka arrimaha dibadda ay tegayeen qaaradda afrika marka waa tartanka ballaadhan iyo quwadaha waaweyn ay ku tartamayaan qaaradda afrika oo qaarad dihan oo la doonayo in qolo kastaaba ay ay ka hesho meel ay lugaha ay dhigto sidaa darteed waa qeybahaas ayaa ugu xoog weyn marka la eego sida ay wax u socdaan iyo weliba tartanka quwadaha waaweyn ee ku aadan qaaradda afrika maraykanka iyo ruushka ayaa waxaa ka dhexeeya loolan xoog leh oo saameyn ku yeelanaya qaaradda afrika loolankan ayaa loo adeegsanaya farsamooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin iskaashi ciidan maalgashi dhaqaale iyo xiriir diblomaasiyadeed ruushka ayaa sanadihii u dambeeyey ballaariyey joogitaankiisa afrika waxaa taasi barbar socda hoosudhac weyn oo ku yimid xidhiirkii maraykanka iyo reer galbeedka ee dhinaca dalalka saaxilka iyo galbeedka afrika si kastaba hatee waxaa jira tiro hogaamiyaasha afrika ah oo ka walaacsan ujeedooyinka ruushka iyo suurtagalnimada xasilooni darri ka dhacda qaaradda afrika